halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos markiina ugu dambaysay waxaannu ka hadlaynay ama ay inoo joogtay inaan leenahay wax waliba waxaanan idiin sheegnay in masiixu uu inoogu kalsoonaanayo wax waliba marka aynu isaga rumaysadka saaranno cashirkeenna caawa waxaannu ku bilaabaynaa xigashada warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka afaraad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan taa aawadeed wakhtiga hortiisa waxbaha xukumina ilaa rabbigu imaanayo kan waxyaalaha qarsoon ee gudcurka iftiimin doona oo muujin doona tashiyada qalbiga oo markaas nin kastaaba wuxuu ammaantiisa ka heli doonaa ilaah haddaba waa ilaah kan ina xukuma haddii aannu qof kale xukunno waxaannu qaadanaynaa jegadii ilaah lahaa taasina waa sababta aynu u doonayno inaynan ka hadlin ama wakhti aan ku luminin haddii dadku ay wax inaga sheegaan ilaah ayaa si run ah inoo wada xukumaya innaga iyo kuwa wax inaga sheegayaaba isaguna wuxuu garanayaa wax waliba iyo waxyaabaha laynagu eedaynayo inay run yihiin iyo in kale waxaa laga yaabaa inaynu garanayno waxyaabo ka xun waxa qofkaasi uu inagu samaynayo laakiin aynaan bannaanka keenaynin waxaa taasi loola jeedaa inuu jiri karo dembi aynu niyadda hoose ku haysanno kaasoo kaba weyn kan qofkani uu inagu eedaynayo laakiin isagu uusan ogeyn ilaah baase garanaya miyaa haddaba cid waliba ay helaysaa ama ay yeelanaysaa wax ay ku faanaan waxaa markaasi anigu aan idiin sheegayaa ereyada bawlos markaasoo uu leeyahay sida ku qoran aayadda shanaad oo markaas nin kastaa wuxuu ammaantiisa ka heli doonaa ilaah haddaba kitaabka muujintii ayaa ciise wuxuu ammaan u soo jeedinayaa toddobada kiniisadood ee aasiyada yar kiniisaddii le'odokiya mooyaane taasoo sida abbaarta ah aan ahayn kiniisaddiisa waxa uu ammaanay kiniisadihii inkastoo weliba ay lahaayeen khaldaad waxaan aniguna u malaynayaa inuu mid waliba oo masiixi ah u wanaagsanaan doono mar waliba waxaa jiraya haddaba waa markaan hadalka ilaah sheegayno eh kuwa runta ka hadla oo inagu boogaadiya waxa aynu samaynayno waxaa dhowaan na soo booqday walaal masiixi ah oo inooga warramay sida baaxadda leh ee farriinta injiilka looga dhegaysto idaacaddan markaana dhegayste waa hubaal in sayidku hawsheenna masiixa uu ka helayo waxyaabo u qalma in laynagu ammaano haatanna waxaynu eegaynaa maaddada ku saabsan ficilka waxyaabaha laynoo sheegayo ama ku camalfalidda hadallada ilaah waxaanan xaalkaasi ka eegaynaa aayadda lixaad ee warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka afaraad waxaana qoran sida tan haddaba walaalayaalow waxyaalahan ayaan aawadiin u soo qaaday qudhayda iyo abolosba inaad xaggayga ka barataan inaydnaan ka gudbin waxyaalaha qoran oo aan midkiinna midka kale u faanin waxaa haddaba xusuusataa in mid ka mid ah dhibaatooyinka ka jiray warqaddan koowaad ee reer korintos ay ahaayeen iskala qaybqaybin markaana haatan bawlos wuxuu leeyahay tan waxay u noqonaysaa sharaxaad ama masaal bawlos iyo abollos waxay ahaayeen rag saaxiibo ah labadoodana masiixa ayay lahaayeen oo masiixuna labadooda ayuu lahaa labadan dhallinyarada ah waxay adeegsanayeen hadiyaddooda haddaba haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddan koowaad ee reer korintos cutubka afaraad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan waayo yaa kaa soocay maxaad haysataa oo aanad helin laakiin haddaad heshay bal maxaad u faanaysaa sidii adigoo aan helin miyaad haddaba leedahay dhegayste hadiyad waxaa laga yaabaa inaad leedahay hadiyad caaqibo leh laakiin ma lihid wax aad ku faanto waayo ilaah ayaa ku siiyey welibana ma tihid kan isa siiyey hadiyaddiisa waa inaan ilaah ugu mahad celinnaa hadiyadaheenna haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka afaraad aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaa qoran sida tan horaad u dheragteen horaad hodan u noqoteen la'aantayo sida boqorro ayaad wax u xukunteen waan jeclaan lahaa inaad wax xukuntaan inaannu annaguna wax idinla xukunno waayo waxaan u malaynayaa in ilaah uu na soo saaray annagoo ah rasuulladii ugu dambeeyey wax la daawado ayaa la nooga dhigay dunida iyo malaa'igaha iyo dadkaba haddaba rasuullada markaas ay sida shihiid oo kale u ahaayeen kiniisadda ayay welibana dunida u ahaayeen sida wax layska daawado ma ahayn oo keliya inay dunida u ahaayeen wax la daawado laakiin weliba malaa'igaha iyo dadka kuwaasina waa innaga bini'aadanka ah waxaan idiin sheegayaa inay jireen masiixiyiin hore oo darteen u hooshooday oo innaga ina siiyey wakhtigan aynu ku wacdiyeyno suuragalna inooga dhigay iminka bawlos wuxuu inoo sheegayaa wixii uu inoo sameeyey si aynu warqaddan ku helno oon kaga faa'iidaysanno wixii lagu qoray ilaa iyo maanta iyo weliba mustaqbalka haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno xaalkaasi ayaa haatan waxaan fiirinaynaa aayadaha toban ilaa saddex iyo toban ee isla cutubkan afraad ee warqaddan reer korintos waxaana qoran sida tan annagu waxaannu nahay masiixa aawadiis doqonno idinkuse caqli baad ku leedihiin xagga masiixa annagu waa xoog daran nahay idinkuse waad xoog badan tihiin idinku ammaan baad leedihiin annaguse waa maamulla' nahay tan iyo saacaddan waa gaajaysan nahay waanan harraadsan nahay waanan arradan nahay waa nala garaacay oo meel aan ku hooyannana ma lihin waana hawshoonnaa annagoo gacmahayaga ku shaqayna markii layna caayana waan ducaynaa markii layna silciyana waan dulqaadannaa markii layna xantana si qabow ayaannu u hadalnaa waxaannu noqonnay uskaga dunida iyo waxa ugu wasaqsan wax kasta tan iyo haatan haddaba aniga iyo adiga ma qiyaasi karayno sida rasuul bawlos uu u silcay si aynu ku helno injiilka ciise masiix wuxuu dadkii degganaa aasiyada yar u wacdiyey si lixaad leh waxaana laynoo sheegay in dadkii degganaa aasiyada yar carruur iyo ciroolaba ay wada maqleen hadalka ilaah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka afaraad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaa qoran sida tan anigu waxyaalahaas u qori maayo inaan idin ceebeeyo laakiin inaan idin waaniyo sida carruurtayda aan jeclahay oo kale inkastoo aad leedihiin toban kun oo masiix idinku rabbeeyey aabbayaal badan ma lihidiin waayo ciise masiix ayaa idinku dhalay xagga injiilka bawlos wuxuu ahaa nin howlwadeen ah oo dadka reer korintosna wuxuu ku hoggaamiyey masiixa waa wax wanaagsan inaad ahaato aabbe dad badan u soo hoggaamiya masiixa waayo waxaad yeelanaysaa carruur badan oo aad u noqonayso kuwa ruuxa waayo waxaad ka caawisay dhanka koritaanka ruuxa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka afaraad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaa qoran sida tan taas aawadeed waxaan idiin soo diray timoteyos oo xagga rabbiga ah wiilkayga aan jeclahay oo aaminka ah wuu idin xusuusin doonaa socodkayga ee ah xagga masiixa sidaan meel walba wax ugu baro kiniisad kasta waxaan halkan ku arkaynaa sida shakhsi ahaaneed ee bawlos uu u jeclaa wiilkan timoteyos ah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka afaraad aayadaha siddeed iyo toban ilaa labaatan waxaa qoran sida tan qaar baa kibray sidii anigoo aan idin imaanaynin laakiin dhowaan baan idin imaan doonaa haddii rabbigu yidhaahdo oo markaasaan garan doonaa kuwa kibray xooggooda ee ma aha hadalkooda waayo boqortooyada ilaah hadal ma aha laakiin waa xoog bawlos wuxuu leeyahay isaga xiisayn maayo hadalkooda laakiin wuxuu doonayaa inuu ogaado haddii noloshoodu ay leedahay awood iyo in kale haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka afaraad aayadda kow iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan maxaad doonaysaan ma inaan ul idinla imaado mise jacayl iyo ruux qabow dabeecaddooda haddaan faallada ku soo noqonno ayaa gacan ka geysanaysa sida bawlos uu ugu imaanayo iyaga ma wuxuu ula imaan doonaa ul si uu u edbiyo mise jaceyl buu ula imaanayaa iyo ruux qabow haatanna waxaannu gurradda uga soo dhacaynaa cutubyada shan iyo lix waxaana mawduucu uu noqonayaa fadeexadii ka taagneed kiniisaddii reer korintos waxaana bawlos uu ku bilaabayaa maaddada ugu horraysa ee dameer xumida lahayd ee kiniisadda ka taagneyd haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno xigashada cutubkan shanaad ayaannu ka eegaynaa baalka laba boqol sagaashan iyo lix ee axdiga cusub cutubka shanaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan meel waliba waxaa laga maqlay in dhexdiinna sino ku jirto sinada ceenkaas ahna xataa dadka aan yuhuudda ahayn ma qabaan taasoo ah inuu midkiin naagtii aabbihiis haysto haddaba xaalkan waxaa la hor keenay kiniisadda oo ma ahayn hadal laysla dhex xulayey oo xan iyo been ku sallaysan haddaba xaalka ceenkan oo kale ah waa mid dadka oo dhaniba ay wada garanayeen waana mid dadka kale ee dunida ee aan yuhuudda ahayn xitaa aan laga helin ama lagu maqal waa qiso fadeexad badan markaad maqasho inuu jiro nin naagtii aabbihii la seexanaya ninkaasu wuxuu la seexday aayadiis ama eeddadiis waxaan hubaa inaan soomaalida laga helaynin xaalkan oo kale sida bawlosba uu yidhi markuu lahaa sinada ceenkan oo kale ah xataa dadka aan yuhuudda ahayn ma qabaan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer korintos cutubka shanaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan weliba waad kibirsan tihiin kamana aydnaan calool xumaan si kii waxaasi sameeyey dhexdiinna looga saaro haddaba rasuul bawlos halkan wuxuu dadka kula isticmaalayaa ama kula hadlayaa luqad qaraar waayo wuxuu iyaga kala hadlayaa dembi aad u xun oo la sheegay inuuba kiniisaddooda ka socday jameecadii reer korintos haddana waxba kama qabanin markii ay maqleen inuu dhexdooda ku jiro nin falaya dembiga ceenkan oo kale ah waxaan innaga u baahan nahay inaan garanno dembiga ceenkan oo kale ah oo ku jira kiniisadda in wax laga qabto sayid ciise masiix wuxuu faallo dheer ka bixiyey xaalkan sida ku saabsan wax ka qabad la'aanta dembiga rumaystayaasha soo dhex gala haddaan xaalkaasi wax idinka taabanno ayaa loo baahan yahay inaan isla eegno injiilka sida matayos uu u qoray cutubka siddeed iyo tobanaad aayadaha shan iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qoran sida tan oo haddii walaalka kugu dembaabo u tag oo canaano adiga iyo isaga keli ahaantiinna hadduu ku maqlo walaalka waad soo ceshatay laakiin hadduu ku maqli waayo mid ama laba kale wado si hadal walba loogu adkeeyo afka labo ama saddex markhaati oo hadduu iyaga maqli waayo dadka kiniisadda u sheeg oo hadduu dadka kiniisadda maqli waayana ha ku ahaado sida qof aan ilaah aaminin iyo canshuurqaade haddaba qaabkaas kiniisaddii reer korintos uma ayan shaqaynin kiniisaddii reer korintos waxay soo dhoweyn jireen ficillada dembiga leh oo dadka xumaanta fala ma lahayn sharci lagu dhaqo waxaa haddaba jira waxyaabaha qaar oo aynu u baahan nahay inaan ka baaraan degno haddaba xaalkan ma ahayn mid u baahan in la caddeeyo waayo bannaanka ayuu yaallaa oo waxaa la garanayaa ninkii naagta aabbihii qaatay oo welibana jameecada ka midka ahaa ma ahayn xaal ku yimid xan ama qaab kale waxaan kaloo u baahan nahay inaan maanka ku hayno in wixii lagu eedeeyey ninkaasi ka midka ah jameecada uu ahaa nin dembi aad u xun ku jiray waxaa haddaba halkan laynoogu sheegayaa in wehelnimadu ayaan innaba soo dhex gelin dembi haddii la arkana aan la soo dhowaynin ama aan qof magac leh dartii looga cabsan in wax laga qabto haddii aan loo bogin falimaha qofkaasi shakhsiga ah waa in wax layska weyddiiyaa haddii aan aragno qof itaal daran oo samaynaya dembiyo aan sine ahayn weli waad dhiirrogelin kartaa qofka caynkaas oo kale ah dembiyadaas waxaa ka midka ah qamri cabista sigaarka iyo cunidda qaadka waa dembiyo aan hagaagsaneen hase yeeshee welibana wax laga qaban karo haddii si farsamo wanaagsan loo abbaaro hase yeeshee dembiyadii reer korintos markii aad eegto waxay ahaayeen kuwa aad u waaweyn oo niyad xumo ay ku dheehan tahay oo welibana waxay jebinayeen sharciyada ilaah marka ay sidaan tahay ayaa la doonayaa in kiniisadda lagu anshixiyo nidaam waafaqsan xeerka kiniisadda u yaalla hase yeeshee dembigan ninkan habaarani uu kula joogo naagtii aabbihii ayaa ah mid aan horay loo arag waxaa baryahan soo badanaya dad badan oo isla nool kuwaasoo bilxaqiiqa aan ismehersan haddaba taasi la dooni maayo dhegaystayaal waana in dhallinyarada lagala taliyaa haddii ay waxyaabaha caynkan oo kale ah jiraan haddaba kiniisaddii reer korintos ma ahan inayaan garan karin ama uu ka dahsoonaa waxa ninkaasi uu samaynayay qaladkoodana wuxuu ahaa inay ninkaasi ku soo dhoweeyeen kiniisadda waxaan markaasi idinku leeyahay xikmaddan iga qaata wehelnimada wanaagsan ee leh xoogga waa tan daahirka ah hase yeeshee tan aan daahirka ahayn way kala tagtaa haddiiba haddaan horay idinku sii wado oo aannu eego warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadaha saddex ilaa shan waxaa qoran sida tan waayo runtii inkastoo jidhkaygu idinka maqan yahay ruuxaygu waa idinla joogaa oo sidii aniga oo jooga ayaan kii waxaa sameeyey ku xukumay magaca rabbigeenna ciise masiix markaad idinka iyo ruuxayguba isugu timaadaan xoogga rabbigeenna ciise masiix waa inaad kaas oo kale shayddaanka u dhiibtaan in jidhku baabba'o ruuxuna badbaado maalinta rabbiga bawlos wuxuu inoo sheegayaa inaynu arrimaha ceenkaas oo kale ah ka arrinsanno oo haddii uu diido qofkaasu inuu ka noqdo dembigiisa waa in shayddaanka loo gacan geliyaa haddaba xaalkaasu waa mid aad iyo aad u qaraar wuxuuna doonayaa in si qaraar loola isticmaalo qofka ceenkaas oo kale ah waa in loo dhiibo shayddaanka haddaba bawlos maka dhabbaa xaalka waxaan haddaba idinku leeyahay bawlos ciyaari maayo waxyaabaha ceenkan oo kale ah waanooyinkooda waxay inoogu qoran yihiin kitaabka baibalka miyaad xusuusataa in nebi ayuub la siiyey ama loo dhiibay shayddaanka ilaah baa wuxuu shayddaanka ku yidhi miyaad garanaysaa sida addoonkayga ayuub ahi u wanaagsan yahay markaasaa shayddaankii wuxuu yidhi ninkan adigaa deer ku ooday ee haddii kale waad ii soo gacangelin lahayd waxaadna arki lahayd isagoo ku caayaya haddaba halkaas ayaannu ka arkaynaa in shayddaanka aannu cidna waxba ku samayn karaynin haddaan ilaah u fasixin sayid ciise masiixna wuxuu butros ku yidhi waa in lagu haadiyaa sida qamadiga waxaana loo gacan geliyey shayddaanka ilaa iyo wakhti hase yeeshee waxyaabihii uu sameeyey ma aannu jeclaysan kol dambe ayuu helay ruuxa quduuska ah wuxuuna noqday mid xoog badan oo deggan oo aan cabsi badnayn haddaba tusaale kale ayaa wuxuu inoogu qoran yahay warqaddii koowaad ee timoteyos cutubka koowaad aayadda labaatanaad waxaana qoran sida tan waxaana ka mid ah humanayos iyo aleskandaros oo aan shayddaan u dhiibay si ay u bartaan inayan wax caayin mararka qaarkood waxaad arkaysaa in ficilladeenna iyo dareenkeenna hooseeya uu inoo keeno khatar ah inaan noqonno seeflabood waxaanaad mararka qaar arkaysaa adigoo is leh ilaah baad caawiyaysaa haddana ka soo hor jeeda ilaah ninka ilaah ka cabsada waa hubaal inuu ku dambaynayo ilaah laakiin khatartan waa mid ina hor taalla haddaba haatan bawlos wuxuu ilaah ka baryayaa in ninkan haysta naagtii aabbihiis la geeyo ama loo gacan geliyo shayddaanka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka shanaad aayadda lixaad waxaa qoran sida tan faankiinnu ma wanaagsana miyaydnaan garanaynin in yar oo khamiir ah cajiinka oo dhan inay khamiiriso miyaad haddaba garanaysaan wixii kiniisaddii reer korintos ay samayn jirtay islamarkaana waxay indhahooda ka qarsanayeen dembiyada ka dhex socda jameecadda waxaanay ka dadaqamayeen waxyaabo kale oo la xidhiidha howshooda waxay ahaayeen niman faan badan sida abbaarta ah waxay ka doodayeen raggii howlwadeennada ahaa iyo kuwii ay hadalka faafintiisa u dirsadeen haddana waxay soo dhowaynayaan shay la mid ah sida nin aayadiis ama naagta aabbihii aan idhaahdii la jiibsanaya haddaba marka uu leeyahay sida khamiirku uu cajiinka u khamiiriyo ayuu ula jeedaa sida dembigu uu u saaqo dad badan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda toddobaad ayaa waxaa qoran sida tan khamiirkii hore iska sifeeya inaad noqotaan cajiin cusub sidii idinkoo aan khamiirsanayn waayo masiixa ah kormariddeenna waa la sadaqeeyey haddaba haddaan faallada kitaabka ku soo noqonno ayaa su'aashu ay noqonaysaa muxuu khamiirku ku sameeyaa cajiinka cajiinkii wuu khamiiraa ama gebigiisba waxaa gaara khamiirkii yaraa waxaa taasi loola jeedaa in dembigu sidaas oo kale uu u burburiyo dadka waana waxa ku dhacaya wehelnimada masiixa ee dembiga soo dhoweeya taariikh ahaan markii ay soo dhammaato ciidda kormaridda waxaa dadka reer banu israa'iil ay u dabaaldegi jireen ciidda kibista aan khamiirka lahayn bawlos wuxuu leeyahay masiixa oo ah wankii dhabta ahaa kormariddeenna ayaa laynoo sadaqeeyey waxaana loo baahan yahay in nolosheennu ay dembi ka ahaato xor waxaadse arkaysaa inay jiraan jameecooyin fara badan oo dembi uu soo galayo kadib markii ay indhaha ka qarsadaan dembiga kiniisadda waa isla jameecaddaasi kuwa ka hadlaya dhimashadii qodbiddii iyo sarakiciddii ciise masiix waxayna oggolaadeen in dembi uu soo dhex galo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadkii reer korintos cutubka shanaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan haddaba yaynan ku iidin khamiirkii hore ama khamiirka xumaanta iyo sharka laakiin aan ku iidno kibista khamiir kala ee daacadda iyo runta ah bawlos ka hadli maayo qof badbaaday wuxuuse ka hadlayaa waxa ku saabsan sida qofka masiixiga ah uu u soconayo kadib markii la badbaadiyey haddaba daacadnimo cidna ma badbaadiso laakiin haddii aad tahay dhallaan ilaah waxaad tahay qof daacad ah oo aan been sheegin waa sidaas sida lagaa doonayo dunida maanta waxay u baahan tahay dad aamin ah oo weliba rumaystayaasha ku dhex jira rumaystayaashuna waa inay run iskula macaamiloodaan bawlos wuxuu leeyahay war run iyo aaminnimo ha laga helo kiniisaddan ku taalla korintos sidaad arkaysaan kiniisaddu waxay bilxaqiiqa noqonaysaa mid aan daacad ahayn oo waxay ka dhigayaan in wax waliba hagaagsan yihiin waxay kaloo iska dhigayaan inay runta iskula macaamiloonayaan marka aanay wax daacadnimo iyo run ah ayaan dhexdooda ku jirin
siraadkii adduunkow suban aha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin